tacala wqala allahu laa tattakiduu ilaahayni isnayni inama huwa ilaahu waaxidu faiyaaya farhabuun walahu ma fi samaawaati wlardi walahu diinu waasiban afagayra allahi tattaquun waxaan kusoo dhex jirnay suurat nax waxa uu darsigeenu caawa ka bilaabanayaa aayadda konton iyo koobaad waxaa inoo dambeeyey ayaadkii tilmaamayey alla subxaana watacaala inay addoommadiisi u wada hogaansan yihiin oo ay isu wada dhiibeen wax haba yaraatay isku taagi karta oo addoommada ka midana aysan jirin aada marka waxaa looga soo warramay barwaaqada ilaahi subxaana watacaala iyo nicmada addoommada uu siiyey waxaa kaloo laga soo warramay hayaadka rabbi uu adduunka daadiyey ee kutusaya kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa halkan marka rabbi subxaana watacaala addoommada wuxuu farayaa wixii loo abuuray ujeedadii abuurkooda ka dambeysay ayuu ilaahi subxana watacaala faraya wa qaala allahu alla wuxuu yidhi laa tattakiduu ha yeelanina ilaahayni laba ilaah ha yeelanina isnayni oo laba ah inamaa huwa ilaahu ilaahu waa un macbuud waaxidun oo keligii ah ee fa iyaaya aniga keligay un farhabuuni iga cabsada macnaheedu waxa weeye laba ilaah oo la caabudo labadaba ma ay jiraan law kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata waa mustaxiil haddii hal hal ilaah wax ka badan uu adduunka ka jiri lahaa maba jireenba adduunku oo wax jiri lahaaba male mar hadday sidaas tahay ilaaha macbuudka xaqii waa un hal mid isagaa keliya caabuda waxyaalaha kale la caabudaye magaca ilaah loo bixiyeyna magaca unbay wataan mooye ilaahya ma aha aniga keliya uun iga cabsada bu alla yidhi subxana watacaala fa iyaaya farhabuun maxaa yeelay wixii dhibana alla isagaa keena wixii dheefana isagaa qaada wixii dhibana isagaa keena wixii dheefana isagaa keena haddii la qaadina alla isagaa qaada subxaana watacaala isagaa marka cabsida mudan wa qaala allahu alla wuxuu ihi laa tattakiduu aayadda marka lagama fahmayey haddii la yidhi laba ilaah ha samaysanina ka badan in la samaysan karo saa lagama fahma maxaa yeele lababa haddii la diiday wixii kasii badanna waa ka saxan jiraan wa qaala allahu alla wuxu uhi laa tattakiduu ha yeelaninoo ha samaysanina ilaahayni laba laba la caabudo isnayni oo laba ah waa ta'kiid inamaa huwa isagu ilaahun waa uun macbuud mid la caabudo weye waaxidun oo keligii ah allaha xaqii waa hal mid isagaana cibaadada mudan ee fa iyaaya aniga keligay farhabuuni iga cabsada maxaa aniga ayaa wax laga cabsado gacanta ku hay cid kaleeto ilahaysana ma jirto walahu maa fi samaawaati waalardi walahu diinu waasiban afagayra allahi tattaquun walahu ilaahay keligiibay u sugnaadeen maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda ah waalardi waxa dhulka dhexdiisa walahu isaga keligiibuu u sugnaaday addiinu dhaacada iyo yeelitaanku waasiban xaal uu joogta yahay afa ayr allahi ma alla cid aan ahayn baad marka tattaquuna ka cabsanaysaan macnaheedu waxa weeye samaawaadka iyo dhulka wax alla waxa dhexdooda joogaay ilaahbaa iskale subxaana watacaala wax alla waxa dhexdooda ka baxsanna ilaahbaa iskale kulli rabbi baa le subxaana watacaala keligiibaa weliba laho lahaansho lala wadaaga ma aha waa lahaansho uu gooni leeyahay walahu diinu waasiban waxaa laga wadaa diinkaasi bimacna aaca laga wada walahu diinu sida macnaha wa jumhuur mufasiriin ay marayaan walahu diinu ay aacatu yeelitaan la yeelo iyo raacitaan la raaco iyo amar la qaato isagaa le isagoo weliba yeelitaankiisu uu waasiban yahay mid daaim ah yani waasiban bimacnaa daaim wey waa mid jiraya jumhuur mufasiriin iyadana saasay marayaan macnaha waxaa laga wadaa cid la raaco ama la dabagalo ama hadalkiisa la adeecaay isaga weye oo dhaaco oo dhan isagaa iskale dhaacadiisu weliba waxay kaga gedisan tahay kuwa kaleeta ee aan waxba ka jirin waxay kaga gedisan tahay waa mid joogtaa waxa waasibanta loo daba dhigay inta kale ee la adeeco dhaacadoodu wakti bay ku egtahay hadduu boqor yahay iyo hadduu macnaha waxa weyaan bashar kaleeto yahay iyo hadduu macnaha waxa wey yani dhagax iyo aslaam la caabudo ay tahay waxay ku egyihiin inta ay macnaha waxa wey dhammaanayaan ama burburayaan oo boqorkaasi la casilayo ama isagu meesha ka tegayo ama mehe xoogba lagaga qaadayo ama uu ka dhimanayo intaasaa la adheeci daacadiisa iyo marka yeelitaankiisa iyo amarqaadashadiisu mid weligeed joogtaa ma laakiin ta rabbi subxaana watacaala waa siban weyaano weligeed bay daa'im tahay wy macna mar hadduu arrinku sidaa ya marka ilaahi subxaana watacaala samaawaadka dhulka isaga daaco iyo yeelitaan iyo raacitaanna isaga keligiibaa iskale weliba joogto oo daa'im ah ma allaha noocaasa intaad ka tagtaan ayaad cid kaleeto ka cabsanaysaano aad macnaha waxa wey wax moodaysaan in idin dhibi karaya walahu ilaahay keligiibuu usugnaaday maa fi samaaaiy usugnaadeen maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda iyo walardi waxa dhulka dhexdiisa walahu ilaahay keligiibuu usugnaaday addiinu yani daacada iyo yeelitaanku sharcigiisa ayuu ugu talagalay in la raaco keligii baana iskale yeelitaanka iyo daacada daacadaada iyo yeelitaankaaga inaad qaybiso qaarna rabbi siiso qaarna addoommo kala siisaay lama ogola walahu diinu yeelitaanka addoommadu ay yeelaan iyo daacada ay adeecaan isagaa iskale keligii waa siban xaal uu yahay diinkaas daacadaasi xaalay joogto tahayo aynan kala go-aynin maxaa yeele isagaa weligii jiraya macna afa hayra allahi ma alla cid aan ahayn baad marka tattaquuna ka cabsanaysaan wamaa bikum waxa idinku sugan oo min nicmatin barwaaqa fa min allaahi xagga ilaahga ka ahaatay uma markaa kadibna idaa masakum markuu idin taabto aduru dhibkii markuu idin taabtana fa ilayhi ilallaahi xagga alla ayaa taj'aruuna u qayliyanaysaan uma markaa kadibna idaa kashafa markuu faydo adura dhibkii markuu idinka faydo cankum xaggiinna idaa markaaba fariiqun koox oo minkum idinka idinka mida ayaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan birabbihim rabbigood waxay la wadaajinayaan waxyaalo kale wax ugu darayaanoo la wadaajinayaan macnaheedu waxa wey liyakfuruu waxay saa u yeelayaan oo ilaahay cid kale wax ugu darayaan liyakfuruu inay gaaloobaan daraaddeed bimaa aataynaahum waxaanu siinay inay ku gaaloobaan fatamatacuu raaxaystaa layidhi marka fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan arrinta xaqiiqadeeda ilaahay waxa uu ku mudan yahay inaad keligii caabudaan waxyaalaha kale oo dhanna aad halmaantaan ood ka tagtaan waxa weye barwaaqo kastood haysataan iyo gallad walba oo dushiina saaran isaga xaggiisa ka timid cid kaleeto oo nicmada iyo barwaaqada la haystaay qayb ka mida bixiyey ma jiro haba yaraatee kulligeed xagga rabbi bay ka timid subxaana watacaala hadday xagga rabbi ka timid nicmadii ilaahay subxaana watacaala idin siiyey in aad u kaashataan ood u adeegsataan inaad yani addoommo kale iyo cid kale ku aqoonsataan oo cid kale aad ku caabudaan arrintaasi arrin gar-a ma ah isagaa nicmayn nicmadiisii uu yani idinka doonayey inaad inaad ka keentaan waxa la yidhahda mahadnaqna inaad cid kale uga mahadnaqdaan oo shaydaan uga mahadnaqdaan oo addoommo uga mahadnaqdaan arrintaasi arrin gar-a ma ah taasi waa mid tan labaad haddii dhibaata idinku timaado oo nicmad iyo barwaaqadaad haysataan laydinka qaado hadday caruur tahay iyo hadday nabadgelye tahay iyo hadday macnaha risqi tahay iyo hadday noocay doona caqli tahay hadday diin tahay adduunye iyo mid adduunye iyo mid diineedba nicmad iyo barwaaqadaad haysateen haddii laydinka qaado fa ilayhi taj'aruun yarxamukallah xagga rabbi ayaad u qayliyanaysaan xagga rabbi yani taj'aruuna waxaa laga wadaa qayladaa la yidhaahdaa yani ruuxu uu kaalmo ku weydiisanayo ama gargaar ku dalbayayo kor markuu ugu dhawaaqo ayaa taj'aruuna layidhahda man xaggiisaaad u qayshanaysaanoo u dhawaaqanaysaan oo waxyaalihii kaleed caabudi jirteeneed wax moodi jirteen oo dhan waad halmaamaysaan ayb markuu ilaaha subxaana watacaala uu dhibkaad ugu qayshanayseen idinka qaadana oo uu idinku bedelo wanaag idinku bedelo qayb idinka idinka mida ayaa kuwii ay halmaameen oy ka tageen markii ay dhibaataysnaayeen iyay boodhka ka abuufayaan way soo noolaynayaano markay cibaada timaado rabbi bay garab daadinayaan subxaana watacala oo garab dhigaya wax la wadaajinaya markii laakiin dhibaata timaado inaan waxba qaban karaynin la arkana ilaahay keligii bay u cararayaan subxaana watacala marka niman arrintaasi arrin gar ama ah ee bal caqliga ha lagu noqdo wey waxay saa u yeelayaanoo ilaahay ay wax ula wadaajinayaan addoommadiisa qaar ka mid a in ay ku gaaloobaan daraaddeed wixii aan siinay liyakfuruu bimaa aataynaahu nicmadiiiyo barwaaqadii la siiyey inay ku gaaloobaan daraaddeed oo ay qariyaan barwaaqadii rabbi subxaana watacaala inay ku gaaloobaan looga baahnaa inay shukri la yimaadaan markaasuu ilaahay u goodiyey oo uu u hanjabayo waxaa layidhi iska raaxaysta xoogaaga laydinku talagalay iska barwaaqaysta oo iska raaxaysta dib dambaad ka ogaan doontaan waxaan aad ku sugantihiin iyo inuu mabda baailaya kuwan aad wax moodaysaana inayna waxba qaban karaynin laa ergo walaa kaalmo inayna waxba idin qaban karaynin waad ogaan doontaan bu alla subana watacaala markaa laleeya waa la ogaana idaa xaqat ilxaqo markay arrintu xaqiiqo noqoto dhabta la gaado wamaa bikum wixii idinku sugan oo min nicmatina barwaaqo ah fa min allahi xagga ilahay bay ka ahaatay kulligeedba fa min allahi xagga ilaahay bay ka timido jiho kaleeta idinkama soo gelin nicmadaasi wax walba oo laysugu nimceeyo ama adduunyo ama diin ama aakharo ama adduunyo ah duruu dhibkii fa ilayhi xaggiisa taj'aruuna u qayliyanaysaan durigaa waxaa laga wadaa dhib walba oo ibni aadamka ku yimaada ama jidhkiisa ha ku yimaado ama xoolihiisa ha ku yimaado ama caruurtiisa ha ku yimaado ama dhib guud oo bulshada ku wada dhacay ha noqdee xagga alla unbaa loo cararay subxaana watacaala waidaa masakum aduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaa haddii dhibku uu idinku taabto badda dhexdeeda wax alla wixii aad u yeedhan jirteenoo caabudi jirteenoo kale oo dhan ayaad halmaamaysaanoo idinka lumayo macna uma markaa kadib idaa kashafa haddii uu alla faydo adura dhibkii cankum xaggiinna haddii idinka faydo dhibaatadii idin saarnay idaa markaaba fariiqun koox oo minkum idinka idinka mida ayaa birabbihim rabbigood yushrikuuna wax la wadaajinaya cid kale rabbigood bay cid kale wax ugu darayaano asnaamtii bay la caabudayaan liyakfuruu inay gaaloobaan daraaddeed bay ula caabudi bimaa aataynahum waxaan siinay inay ku gaaloobaan laamtu ama waa tacliiliya ama waxaad tidhahdaa laamulcaaqibow fatamatacuu raaxaysta marka fa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaane amarka ahdaafta loo isticmaala waxaa ka mida tahdiid buu u yimaadaa halkanaana ka mida macnaha waxa weye ma aha raaxaysta oo raaxadaasi in la amrayo inay iska raaxaystaan oo lagu jecelyaa maa lala doonayo ee laakiin waa goodi iska raaxaysta oo cuna waad ogaan doontaa waxa idinku yimaadeen wayajcaluuna limaa laa yaclamuuna nasiiba mima razaqnaahum tallahi latus'alunna camaa kuntum taftaruun wayajcaluuna xumaantoodii baa la tirinaya xumaantoodii ayaa la tirinaya wayajcaluuna way yeeleen way yeelayaan limaa shay waxay u yeelayaan shaygaasoo laa yaclamuuna aynan ogeyn waxtarkiisa nasiiban qayb bay u yeelayaan mimaa razaqnaahum waxaanu siinay bay qayb uga yeelayaan aan ku irsaaqay tallaahi ilaahay baan ku dhaartay latus'alunna in la weydiin camaa shay latus'alunna in laydin weydiinde camaa shayga kuntum aatiihin taftaruuna kuwa been abuuranaya halkana waxa weeye barwaaqadii ilaahay siiye subxaana watacaala iyo nicmaduu bixiyey ayaa laba loo qaybiyey waa caqiidadoodii iyo dhaqankoodii wey qayb ay ilaahay siiyeen subxaana watacaala iyo qayb ay asnaamtoodii iyo yani ilaahyadoodii kala siiyeen fii suurati lancaam waa naga kusoo marnay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarfi walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim whada lishurakaa'ina famaa kaana lishurakaa'ihim falaa yasilu ila allah wamaa kaana lilahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihim saaa maa yaxkumuun yani beertii la siiyey ee ilahay usoo saaray iyo xoolihii ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ayay laba qaybood ka dhigeen markaasaa qaybna waxay yidhaahdeen ilaahay baa leh qaybna dhagaxyaantanada kaleetiyo ilaahyada aan caabudnaa iskale taasay weliba intaa mayna ku gaabsanina dulmi kale kusii kaceen oo ilaahay subxaana watacaala wixii ay u gooyeen haddii uu tii ay sanamyaashooda u gooyeen ku darmado ka soo celin maayaan oo waxay odhanayaan allahu haniyun wasanamu faqiir bay dhahayaan ilaahay subxaana watacaala waa deeqtoomaa oo isagu uma baahna laakiin sanamka dhagaxani waa u baahanya haddiise kii ay sanamka u qaybiyeen uu soo tago ka alla ku darmado ma ay u daynayaan waa ka soocayaan waa ka celinayaan macnaa taasaa marka qaybinta noocaasoo kalea asnaamtan aan waxba ogeyn idinkuna aydaan ogeyn inay wax idiin qabanayso waxaad ka doonaysaan inaad ka helaysaan aydaan ogeyn bal waxa aad wixii ilaahay idin siiyey qayb uga siinaysaan muxuu yahay wy man arinka noocaasoo kale a waa la weydiin oo waa laydin warsan ayuu alla leeyahay subxaana wataala maxayna waa been abuura shacab waa been abuurtay shacab maxay mulkin karaan masaakiintan taata meesha ay istaajiyeen waxba ma mulkin karta awooday wax ku mulkisana ma hayso waxan ilahay bixiyena subxaana wataala waxba kuma ay lahaa wayajcaluuna way yeelayaan limaa laa yaclamuuna waa asnaamtoodii yaclamuuna damiirkeeda ama kuwii caabudahayay u celi oo waxay noqonaysaa waxaynan ogeyn kuwan caabudayahay inay wax u tari karaan oo asnaamtii ah ama mehe yaclamuuna asnaamtii oo siday iyagu qabaan wax caqliga oo kale laga dhigay ayaa faacilkeeda laga dhigi karaa limaa laa yaclamuuna waxaan waxba garanaynin oo asnaamtoodii ah ayay wax ka siiyaan wixii ilaha siiye subxana watacala wayajcaluuna way yeelayaan limaa shay ayay waxay u yeeleen shaygaasoo laa yaclamuuna aynan ogeyn inay wax tarayaan oo waxay ka doonayaan ka helayaan aynan ogeyn ayaa waxay u yeeleen nasiiban gobol iyo qayb bay u yeeleen mimaa rasaqnaahum oo waxaan ku irsaaqnay ka mida waxaan ku irsaaqnay gobol ka mid iyo qayb ka mida ayay siiyeen bu alla leeyahay subxaana watacaala tallaahi ilaahay baan ku dhaartay latus'alunna waa la weydiin camaa shay ayaa la weydiin doonaa xaggiisa latus'alunna waa laydin weydiin tallaahi ilahay baan ku dhaartay latus'alunna waa laydin weydiin camaa shay ayaa laydin weydiini kuntum aad tihiin taftaruuna kuwa been abuuranaya yani waa iltifaat iltifaat min alhaybati ila alkhitaab hadalku markii hore wuxuu ku socday ayagoo maqan baa waxaa laga waramayey warkoodaa laynoo soo tabinayay haddana iyagaas toos loola hadlay latus'alunna oo hadalka toos loogu jeediye macna wayajcaluuna lilaahi lbanaati subxaanahu walahum maa yashtahuun wayajcaluuna waxay yeelayaan lilaahi ilaahay waxay u yeelayaan albanaati gabdhihii bay u yeelayaan subxaanahu waa nasahan yahay waxaas waa ka hufan yahay walahum ayagana waxaa u sugnaaday maa yashtahuuna waxay jecel yihiin ayaguna waxay isla jeclaadeen ayay isa siiyeen waidaa bushira haddii loogu bishaareeyo axaduhu midkood bilunsaa mid dhadiga haddii loogu bishaareeyo gabadh dalla wuxuu ahaanayaa wejhu wejigiisu muswaddan mid isbedelay wejigiisii baa madoobaan walxaal ayuu wejigiisu madoobaanayaa huwa isagu kadiibun uu yahay mid cadho ka buuxa ama ma ahe murug ka buuxa yatawaaraa wuu isqarin min alqawmi tolkiibuu iska qarin min suui maa bushira bihi min suui maa shay xumaantii dartiibuu isla qarin shaygaasoo bushira loogu bishaareeye bihisaga shayga loogu bishaareeye xumaan uu qabo daraaddeed yuu dadka uga dhuuman ayumsikuhu saasuu yeelayaayo macnaha waxa wey wuu isqarinayaa mutafakiran xaaluu yahay mid ku fikiraya ayumsikuhu miyuu haysani kaa loogu bishaareeyey calaa huunin maca huunin dulli miyuu ku haysan xaal uu dulli dushii yahay oo uu dullaysan yahay miyuu haysan am mise yadusuhu wuu qarini oo wuu aasi fi turaabi carada dhexeedu ku aasi labadaasuu ku fikiraya alaa hooyay saaa waxaa xumaaday ma yaxkumuuna waxay xugminayaan baa xumaaday buu alla lihi subxana watacaala waa caqiidooyinkoodiisa xumaaye aad u liitay wey edabdarada faraha badan iyo anshuxumaduna ay ka muuqatay rabbi subxaana watacaala ay ku edabdaroodeen caqiidadaasi waxay ahayd waxaa rumaysnaa baa laleeya niman la odhan jiray reer qusaaca iyo kinaana labadaa qabiil baa rumaysnaa oo waxay odhan jireen ilaahi subxaana watacaala malaaigtiisu ayaa gabdho u ah almalaaikatu banaat ullah malaaigtu waa gabdhihii ilaahay ayay rumaysnaayeen arintaa iyada abaa marka loo sheegi saddex dembi bay ku galeen saddex dembi oo kala dardaran ayay arintaa ku galeen waa ka koobaade ilaahay malaaigtiisii yay gabdho ka dhigeen wajacaluu malaaikata aladiina hum cibaad raxmaani inaasa haween bay ka dhigeen waa midda labaade ilaahay bay ilmo siiyeen oo ilmay u gooyeen oo rabbibay ilmo u tiiriyeen waa gaf labaad gafka saddexaadna ilmihii kiisii iyaga maqaayiistooda marka la fiiriyo iyo caadadooda liitay yay ilaahay u dooreen subxaana watacaala saddex gaf oo kala daran bay marka rabbi ka galeen subxaana watacaala rabbibaa waxay u yeeleen oo way caqideen baa yajcaluuna ay yactaqiduuna lilaahi lbanaati jacaladu qur-aanka dhexdiisa waxay ku timaada macaani fara badan macaaniday ku timaada waxaa ka mid bimacna taada ibnu maali waa ka macnaha matniga albiyaha ku sheegay jacalo oo bimacnaa taqada ku timid tanoo kaleeto wayajcaluuna way ictiqaadinayaan lilaahi ilaahay bay albanaati gabdha u ictiqaadinayaan man inuu gabdha leeyahay marka waxa weye gabdhay ilaahay u ictiqaadinayaanoo malaaigta ilaahay bay gabdha uga dhigeen subxaanahu waa jumla ictiraadiya hadalkiibaa durbe laga daba tegayo rabbi wuxuu ka hufan yahay oo uu ka fogyo ka dhowrsoon yahay waxa iyo wax la mida waxay ku sheegayaan iyo wax la mida ilaaha subxaana watacaala uma qalanto ayagu marka ay rabbi gabdhaha siinayaan iyagu waxay isa siiyeen waxay doonahayaan waxay jecel yihiin yay iyagu isa siiyeenoo walahum maa yashtahuun waa wiilashii alakum dakaru walahu lunha ma ilaahaba ma idinku labkii iyo wiilashii baad qaadateen rabbina ma gabdhihii baad siiseen tilka idan qismatun biza waa macnaha waxa wey waa qayb aan lagu cadaalad samaynin waa qayb aydaan cadaalad ku samaynin markii hore inaysan ilaahay subxaana watacaalaba caruur u tiirinin waxay arinta garka gar u ah laakiin haddayba ilmo meeshii keeneen allaha aada caabudo iyo macbuudkaagiiyo ilaahaaga waxaad haysato ka ugu qiimo badan baa loo dooraa sifaadna iyo tilmaamana kuwa ugu qiimo badan baa loo dooraa ayagu kuwii ugu liitaba ilah u dooreen subxaana watacaala waa iyaga maqaayista hoosay rumaysan yihiin markii iyo waxaa ilaahay ay u dooreen oo macnaha waxa wey dhadigaa ama haweenkaa haddii mid iyaga ka mida loogu bishaaro hade xaaskaagii uurka lahayd gabadh bay u musheexays saa marka la yidhaah wejigiisiibaa markaba isbedelay murugta iyo walbahaarka iyo hamiga ku dhacay yaa wejigiisa laga akrisanaya wejigiibaa isbedeli wuu madoobaan asagoo oo weliba ka buuxa yani cadho ka buuxa kadiimka buuxidda waa la yidhaahdayo inuu cadho ka buuxo islaantii gabadha dhashay u cadhaysany maxay gala gabadhunba dhashay iyo inuu ka murugsan yahay oo murug la buuxo qalbigiisa murug ka buuxo kadiimka waxaa kaloo la yidhahdaa bimacnaa saakit waa aaminsan yahayo shib weyaano afku tuurahaya maba hadli karaba intaaba macnaha wax waa lagu fasiraa ceeb inay haleeshay oo nina ceebu ku dhacday oy ku habsatay meel uu isku qariyo ceebkiisa ku qarsadana aan haynin ayay isu arkayaan macna mid iyaga mida markii loogu bishaareeyo golooyin golihii laysugu imaan jiray iyo meeshii odayaashu ku sheekaysan jiray wuu ka dhuuman dadkii tolkii ahaa iyo raggiibuu ka dhuumano waxaa loogu bishaareeyo xumaantiisiiyo amaa lagugu ceebeeya ayuu ka cadhan markaasuu muddo ka warwareegi meelihii laysugu imaanta wax kale kuma dhicina gabadh unbaa loogu bishaareey war waxaanaad ka warwareegayso waxaad rabbi u tiirisa subxaana watacaala tan aad ka warwareegayso rabbigaabaad u ogolaato ood qayb ahaan u fiirsa bal nimankaas fahmixumadooda u fiirsa iyo caqli xumadooda iyo caqiida xumadooda intaba markaasaa laba arimood laba arimood baa marka mid ka mida laba daran mid dooro miyuu iska haysan laba khiyaar baa u yaalla inuu iska dayso oo uu dulligaa dusha isaga rito oo yacni uu ihaanada iyo liidnaanta ku hayso isagoo liidan oo meelaha marka laysugu yimaado farta lagu fiiqo oo aan isku soo caanbixin karayninoo raggii ay isku qayrka ahayn ka dhuudhuuman dulligaa inuu ku joogo iyo inuu haddaba intuu qaado iyadoo nool god intuu u faarfaaro uu godka geliyo oo nolosha uu ku duugo siday macnaha waxa weyaan gabdhaha iyagoo noolba ay u duugi jireen waida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilad alla subxana watacala waa ka odhanay marka labadaa khiyaar oo labadooduba khadhaar yihiin yaa marka ayuu ku taradudaya keebaad samaysaa alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay waxay xugmiyeen baa xumaaday buu leeyahay rabbi subxaana watacaala waxay xugmiyeen baa xumaaday macnaheedu waxa weeye rabbiga ay subxaana watacaala gabdhaha siiyeen iyaguna wiilasha ay isa siiyeen xukumkaasi waa xukum aad iyo aad u liito w man tilka idan qismatun biza waa ka xagga ilahi subxana watacala ka kale ku sheegay sidaas weya caqiidadaa marka oo haweenka in la xaqiro oo la liidaa taqriiban muctaqad ay rumaysnaayeen bay ahayd bulshooyinkana taqriiban fikradaasi waa usoo guurtayo muslimiinta qaar badan oo kamid a haweenka waa liidaan xuquuqdoodana waa ka liidaan hadday macnaa waxway xaafus yihiin iyo hadday gabdho yihiin iyo hadday hooyooyi yihiinba macna aad baa loo lidaa muctaqadkaasna waa muctaqad jaahili awl jaahili buu ka soo jeedaa wax sharciga rabbi subxaana watacaala u ogol yahayna maaha ilaa heer macnaha waxa weye aan dhaxal la siinin oo tacliim la siinin oo xataa waxa weye nimankan hadda la yidhaahdo yani yani gaalada ah cunsurka ugu daciisane bulshada islaamka ka mid ee weerarka ku hayaan hadday gacanta ku dhigaanna ay hubaan inay bulshada islaamka kulligeed wada fasaadinayaan waa haweenka waxay kaashanayaanna wax kale ma ahe waa dulmiga bulshooyinka islaamiga qaar badan oo ka mid a ay ku hayaan haweenka wey macana halkaasay kasoo gelayaan wayajcaluuna way yeelayaan lilaahi ilaahay waxay u yeelayaan wayajcaluuna way ictiqaadinayaan lilaahi ilaahay bay u ictiqaadiyeen albanaati gabdho subxaanahu nasahnaantiisa ayuu nasahan yahay yani hufnaanta u qalanta ayuu ilah hufan yahay subxaana watacaala walahum ayagana waxaa u sugnaaday maa yashtahuuna waxay jecel yihiin waxay rabaan bay iyaguna isa siiyeen allana gabdhihii bay siiyeen waaka ilahi subxana watacala odhanay awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin dad markay barbaar hayaan isqurqurxinta ku barbaara yani isnaashnaah iyo ila waxoogaa ruux isqurquxiyo wax dusha iska saarsaar haddaad arag yani waxaa ku jira nafsi nafsi ah waxoogaa wuxuu dareemayaa inuu kala dhiman yahay oo dhammaystir u baahan yahay awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin markii laysu yimaado dood laysugu yimaadana warkiisa baan cadaysan karin markaasaad ilaahi subxaana watacaala siiseen idinkuna wiilashii baa isa siiseen miya waidaa bushira haddii loo bishaarayo axaduhu midkood bilunsa dhadig haddii loogu bishaareeyo iyo gabadh dalla wuxuu ahaanayaa wajhu wejigiisu muswaddan mid la madoobeeyey madow isuma bedelay leeyihiine waxa uu laga wadaa wuu isbedelayaa oo ruuxa haddii murug yani xaddhaafa uu dareemo ama cadho xaddhaafa uu dareemo wejigiisaas yay ka muuqataa isbedelkaas walxaal ayuu macnaha wejigiisu madoobeeyaan oo isbedelayaa kadiimun uu yahay mid cadho ka buuxo islaantii u cadhaysan ama uu yahay mid macnaha murug ka buuxa ama uu aamusan yahay yatawara wuu isqarini min alqawmi raggii wuu iska qarinaya dadkii dadkiisii buu iska qarinaya min suui maa shay xumaantii dartii buu isu qarin shaygaasoo bushira loogu bishaareeyey bihi isaga shaygaa loogu bishaareeyey baa aada u liito o shay hadduu dusha kaa fuulo oo kugu yimaado in la cararo la dhuunta mooye aan banaankaba loo soo bixi karin ah waase iyagu rumaysan yihiin ayumsikuhu yatawaradaas yani waxa wy waxaa la qadaraya yani ismi faacil oo xaal a la qadaraya ayumsiku baa lagu tacalisi marka mutafakiran wuu isqarinayaa mutafakiran xaalo uu yahay mid ka fikiraya ayumsikuhu miyuu haysan calaa huunin maca huunin liidnaan xaal ay jirto oo isagoo liidan miyuu haysan liidnaan dusheed miyuu ku haysan oo isagiibaa liidan ama waxaad tidhahdaa ayumsikuhu miyuu haysani calaa huunin maca huunin liidnaan la jirankeedo isagii oo gabadhii liidaya oo aan xuquuq u ogolayn oo xaqiraya miyuu haysan oo liidnaantaasi ama iyadiibuu ku dhici ama isagiiba ku dhacaysa macnaha am mise yadusuhu mise wuu qarini oo wuu aasi si turaabi carada ayuu ku aasi oo uu ku qarin alaa hooyaysa waxaa xumaaday maa yaxkumuuna xukumkooda iyo waxay yani waxa wey xugminayaan ayaa xumaaday bu rabbi subana watacala xukumkaasi ay xugmiyeena xuni waa qaybta ay rabbina subxaana watacala wixii xumaa ay iyaga muctaqadkooda siiyeen iyaguna wixii wanaagsanaa isa siiyeen liladiina laa yuminuuna biaakhirati masalu saw walilaahi lmasalu laclaa wahuwa alcasiizu lxakiim liladiina kuwii waxaa u sugnaaday laa yuminuuna aan rumaynayni biaakhirati aakhara aan rumaysnayn masalu sawi tilmaan xun ifa xun bay leeyihi walilaahi ilaahay bay usugnaatay almasalu laclaa sifada iyo tilmaanta aad u saraysana ilaahay baa iskale wahuwa alle alcasiizu waa midka haaliba weye oon laysku taagi karin alxakiimu oo farsamo wanaagsano shay walba meesha loogu talagala dhigo macnaheedu waxa weye rabbi subxaana watacaala soo tilmaanta xun mayna u tiirinin tilmaantii xumayd baa iyaga lagu soo rogay tilmaan xun iyo sifo xun iyo liidnaan iyo wax kastoo laga cararaba ayagu ku yaalla oo iskale rabbise subxaana watacaala tilmaamaha kuwa ugu saraynta badan buu leeyahay oo sifaatu kamaalka macna alkamaal mulaq dhammaystirnaan buuxda ilahay baa iskale subxaana watacaala sifaba sifaday ka fiican tahay oy ka yani waxa wey ka qiimo badan tahay yuu rabbi leeyahay subxaana watacaala maaha iyaguna inay sifaat wanaagsan iyo tilmaamo wanaagsan isa siiyaan rabbina ay tilmaamo hoose siiyaan sidaasi waxa weye waa miisaankii oy rogeen liladiina kuwii waxaa u sugnaaday laa yuminuuna aan rumaynan biaakirai aakhira aan rumaynan masalu sawi tilmaan xun ayagay u sugnaatay xumaanta tilmaanteeda macnaha yani almasalu sayi baa laga wadaa ifatun mudaafatun ilaa mawsuuf biha yani tusaalaha xun ayagaa iskale walilaahi ilaahay bay u sugnaatay almasalu sifada alaclaa ee saraynta badan tilmaanta sarraynta badan ee laysku tilmaamana alla isagaa iskale subana wataala tilmaan xun inay leeyihiin waa maluuq maluuq yaa ka tilmaan maluuq haddana maluuq dhagax oo jamaadaad a hoos fadhisto wax ka raadinaya yaa ka tilmaam tilmaamo kuwii ugu xunaa iyaga ku dhammaan alla subxaana watacaala tilmaamo tilmaantay ka sarayso iyo sifabo sifaday ka fiicantay buu leeyahy walilaahi masalu laclaa wahuwa alle alcasiizu waa midka yani aalibkaa wey addoommadiisa ka adag alxakiimu ee haddana falsano shay walba meeshiisa dhiga waxba aan la waayin meeshuu doonay walaw yuaaid llahu naasa waa meesha ilahi subana wataala uu ku tilmaamay laysa kamilihi shay wax ilahi subana wataala lamida ma jir wax la sifa ama la garab dhigi karayo ama laisku soo mataali karayo rabbi subxaana watacaala ma uu jiro wax macnaha ka saramara iska badaayo ayagu rabbibay iska saramariyeen inay ka saramaraan ama ay la sinmaan ama ka agdhowaadaan iska daaye alla subxaana watacaala wax la masal noqon karaayo mama jiro macna maxaa yeele waa khaaliq wixii kasoo hadhayna waa makhluuq wey alla subxaana watacaala waa qaadir wey oo wuu awoodaa wixii alla wixii kasoo hadhayna waa caajizo wax alla waxay tari karaan waa ani wax all w ka so a waa aiir wahaakada ifaatku sidaa w man walaw yuaaid llahu naasa biulmihim ma taraka calayha min daabati walakin yuahiruhum ila ajalin musama faida jaa ajalhum laa yastakiruuna saacata walaa yastaqdimuun halkan marka nimanka waxaa ku kacayo ee anshaxumadaa iyo aflagaadadaa ilaahay subxaana watacaala ula bareeday haddana layska daynayo faraha laga qaadaya xikmada ku jirta la sheegi walaw yuaaid llahu alle hadduu qaban lahaa annaasa dadka oo u ciqaabi lahaa biulmihim dulmiga ay galeen hadii loo qaban lahaa iyo dembigay galeen maa taraka muusan ka tageen alle calayhaa dhulka dusheeda muusan kaga tageen min daabatin mid socotaba walaakin yuahiruhum wuuse alla u dibdhigi ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la ogyahay muddo magacaaban oo la ogyahay inta laga gaadayo u digdhigiyo ciqaabtii yani lagu soo dadejin maayo faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodii markay timaado laa yastaakiruuna ma dib marayaan saacatan wakti yar walaa yastaqdimuuna mana hormarayaan macnaheedu waxa weye ilaahay subxaana watacaala dulmiga la gelayo iyo dembiyada addoommadu ay gelayaan haddii uu u qaban lahaayo markii la galaba ciqaabta ay mudan yihiin lagu keeni lahaa wax dhulka dushiisa ku socdo oo noolaan lahaa maba jiro kulli waa la baabi'in lahaa maxaa yeelay addoommadu qolona dembi yani waxa wey waxay la yimaadeen ay ku mutaysteen in la halaago oo la baabi'iyo oo adduunka la dhaafiyo qaar ka midoo sida jamaadaadka iyo masalan waxa weye yani makhluuqaadka kale ee masalan waxa weye socda jamaadaadka macnaha iyagu daaba mabahe makhluuqaadka kale socda sida maala xayawaanaadka iyo cayayaanaadka iyo ee aan dambaabin kuwaasi iyaguna waxay ku tegahayaan oo loo ciqaabiy u dhaafayaan adduunka ibni aadamka iyo jinnigu dembigay galeen saana nabiga salawatuli wasalaamu aleyh ayaa xadiis badan ku cadeeyey dunuubta la gelayo ciqaabta ka imaanaysay inay camimaysay wada gaadhayso makhluuqaadka nool oo dhan haddii ay xayawaanaad yihiin iyo hadday cayayaanaad yihiin markay wada gaadho kadibna oo aakharo la tagana ninkii dembiga galay unbaa loo ciqaabi qaar fara badan oo xataa saalixiinoo fiicfiican oo mukallafiin ahaa ayaa meeshaa ku geli oo ciqaabtaa geli dunyawiga ah laakiin aakharo markii la tago uma yubcasuuna calaa niyaatihim nin walba niyadiisii baa lagu soo saari yani waxa wey markii uu dhimanayay ama nafta laga qaaday oo ku sugnaa alla subxaana watacaala marka xikmadiisu ma keenin in addoommadu markay dembiga galaanba lagu soo degdego oo ciqaabta lagu soo dedejiyo maxaa yeelay dedejinta noocaasoo kale a nin uu jaanis ka fakanayo oo jaaniska ka gaadhsiiisay ayaa sameeyey rabbina subxaana watacaala waxba ka fakan maayaan wuxuu doono rabbi subxana wataala ka fakan maayaan alla sidaa muuse qorshaynina marka wuxuu qorsheeyey inuu dembigooda xilligii uu ugu talagalay inuu ku yimaado ciqaabtii loogu talagalay waxaa loo dibdhigi muddadii ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay muddadaasoo agtiisa ka magacaaban maalin horuu qorsheeyey iyo waa hore taasuuna rabbi ku wadaya subxaana watacaala ajashoodaa loogu talagalay markay timaadiyo waktigii loo qabdayse wax yarna kasoo horumari maayaan wax yarna ka dindhici maayaan marka rabbi subxaana watacaala kownkan qorshe horay loo dejiyey baa lagu fulinaya warka inaan fahna la doonaya waa intaa murtidiisa qorshe horay loo dejiyey oo wax kasta oo dhacdo ah ili loo sameeyey ayaa kownkan lagu maamulaya wax iligiisii kasoo horumarina ma jiro wax ka dindhicina ma jiro taasi haddayna jiri lahaynna qolo walbana dembiga markay galaan ciqaabtii ka dhalanaysa lagu soo dadejin lahaa lamaba noolaadeenoo wax noolaa amaba jireen adduunka waa la wada dhaafi lahaa saas wey walaw yuaakidu llahu naasa bidulmihim maa taraka calaa ahriha min daabatin yani walaw yuaakidu llahu naasa bima kasabat bima kasabuu maa taraka calaa ahriha min daaba aayadaaso kale macna walaw yuaakidu llahu alla hadduu qaban lahaa annaasa dadka biulmihim gardaradooda iyo dembigay galeen hadduu ku qaban lahaa oo macnaha ku ciqaabi lahaa markay galaanba aan la dibdhigeenoo loo kaadiyeen maa taraka muusan kaga tageen alle calayha dhulka dusheeda calayha damiirkeedu wuxuu u noqonayaa ardada oo meesha laga fahmay lama soo sheegi laakiin waxaa laga fahmayaa daabatin haddii la sheegay daabadu xagee ku socotaa dhulka dushiisa bay ku socotaa halkaasa laga fahmay calayha damiirkeedu ardi oo maskumaa buu noqonaya maa taraka muusan kaga tageen calayha dhulka dushiisa min daabatin mid socoto oo sukubta muusan kaga tageen walaakin yuahiruhum wuuse alla u dibdhigi ilaa ajalin muddo intii laga gaadhay u dibdhigi musaman oo magacaaban yani la yaqaano oo la ogyahay agtiisa macluumka faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodii markay timaado laa yastakiruuna ma dib marayaan saacatan wakti yar oo gaaban walaa yastaqdimuuna mana hormarayaan mana kasoo hormarayaan mana ka dibdhacayaan watigaasa lala sug marka hala yaabina marka marka qolyaha sidan samaynaya aanshuxumadaa ku kacay ee mabaadi'da baatilka intay haystaan haddana weliba la badheedhayo ku dhiiran rabbi subxaana watacaala inay afxumeeyaan marka adduunyada la daajinayo loo seeto dheeraynayo hala yaabina qorshe rabbi dejiyey bay ku socdaan saas wy macna wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuun watasifu alsinatuhum lkadiba ana lahum lxusnaa laa jarama ana lahum naara waanahum mufrauun wayajcaluuna way yeelayaan lilaahi ilaahay waxay u yeelayaan maa yakrahuuna waxay necab yihiin ayna rabin wataifu waxay tilmaami alsinatuhum oy ku hadli alsinatuhum carabyadoodu alkadiba been bay tilmaamay ku hadli ana lahum bay ku hadli inay iyaga u sugnaatay alxusnaa almasuubatu lxusnaa aw alkhaslat lxusnaa arintii wanaagga badnay inay iyagu leeyihiin laa jarama waxaa sugan anna lahum inay u sugnaatay qolyaha annaara naar inay leeyihiin wa annahum iyaguna mufraquuna ay mansiyuuna kuwo lagaga tegaya inay yihiin fiiha naarta dhexdeeda taasaa yaa xaqiiqa ah macnaheedu waxa wey wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuun waxaa lagu adkaynayaa arintii hore waxay iyagu isu naceen oo lafahooda u quuri waayeen bay alla subxaana watacaala u yeeleen oo u ictiqaadiyeen macnaha waxyaalaha iyagu isu karaahaysanayaan in ay gabdhaha qaataan oo gabdho ay dhalaan oo gabdho korsadaan way isla necel yihiin oo isuma quudhaan waa ko waxaa kaloo inay isu quudhinoo qur-aanku sheegay oo yakrahuunada soo gelaya in xoolahooda lala wadaago addoommadooda hoostooda ku jiraaya inay xoolahooda la wadaagaan oy iyaga iyo addoommahooda xoolaha ku sinaadaan arintaana ma ay doonayaanoo way karaahaysanayaan allase way u yeeleen subxana watacaala daraba allahu masalan daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shurakaa fima razaqnaakum faantum fiihi sawa takaafuunahum kakhiifatikum anfusikum anfusakum cala yacni ilaahay tusaalu idiin samayne addoommada hoostiina ku jira ee idinku gacanta ku haysaan wax idinla wadaago xoolihiinna ma jiraan oo idinkiyo iyagu xoolihiinna aad ku siban tihiin oo aad sida aad uga cabsanaysaan yani naftiinna uga cabsanaysaan ayagana aad uga cabsanaysaan ma jiraan addoommo noocaas addoommadiinna saama u ogashihiino xoolihiinna inay idinla wadaagaan ma ogashihin oo ay u maamulaanoo u intifacsadaanoo cunaan oo iibsadaan oo saad idinku ugu iibsanaysaan waa maya arrintaa ma ogolidine rabbi subxaana watacaala oo waad karaahaysanaysaan maxaad ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa wax ula wadaajiseen wax ugu darteen tanna way karaahaysanoo shirkiga ah in iyaga wax la wadaagaan addoommadooda ilaahayna way u yeeleen inay gabdhaha qaataanna waa diideen ilaahayna waa u yeeleen subxana watacaala wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuna labadu waa soo gelay markaasa waxaa la tilmaamay carabkoodu wuxuu tilmaamayaa been buu tilmaamay waxa macnaha waxa wey aayadda qaybteeda dambe tilmaamaysaa ayagoo dhoobadaa lugaha kula jira oo saa wax u qasanayo caqiidadaa xun iyo hadalladaa xunxun ku hadlaya ayay haddana waxay leeyihiin janno annagounbaaba iskalaba janno aakhare markii la tago annagounbaaba iskale walain rudidtu ilaa rabbii lajidanna khayran minha munqalaba sidaas man walain rujictu ilaa rabbii yani haddii xagga rabbi la ii celiyana yani anigaa macnaha idinka fiicnaan doono gaaladu siday ku hadasho wey haddii tan adduunyadana anaa idinkaga fiican waxbaan ku haystaa haddii aakhare la ii celiyo aakhare la ii celiyana ilaahay agtiisa khayr iyo jannaan ka helaya marka adinkoo sidan u qasan oo waxaan kadaadsan rumaysan oo waxaan ku hadlayahay seebaad janno u helaysaan hadalka ay leeyihiin marka jannaanu leenahay waa been ay carabkooda iyo afkooda ku hadlayen watasifu alsinatuhum lkadiba oo maxay tahay beentaas ana lahum lxusnaa inay janno leeyihin taa waya beenta carabkoodu tilmaamay saa daraaddeed bu alla subxaana watacaala daba dhigayo laa jarama ana lahum nnaara xaqa waxaa sugan wey inay naar leeyihiinoo janno aysan lahayn weligood la arkayn wa anahum mufraduun weliba in jannada dhexeeda lagaga tegiyo lagu halmaami taasaa xaqiiqo oo sugan bu alla leeyahy subxana watacaala alxusnaadaas tafsiirka aan marna waa ka fiican wey loona badan yahay ana lahum lxusnaa in laga wado jannada jannaanu leenahay hadalka ay leeyihiin kaawey midka laga jawaabayo inay sidaa tahayna waxaa kutusaya laa jarama ana lahum naara jawaabta la siiyey qolyo waxay leeyihin mufasiriinta kamid a alxusnaada waxaa laga wadaa wiilashii iyo gabdhihii ay kooda wanaagsan isa siiyeen baa laga wadaa laakiin tafsiirkaa horaad moodaa inuu ka fiican wayajcaluuna way yeelayaan lilaahi ilaahay waxay u yeeleen oo ictiqaadiyeen maa yakrahuuna waxay necab yihiin oo lafahooda u necab yihiin oynan isu quurin watasifu way tilmaami alsinatum carabyadooduna waxay tilmaama ay ku hadlaysaa alkadiba been anna lahum bay ku hadlaysaa oy sifaynaysaa inay u sugnaatay iyaga alxusna xaaladii wanaagsaneed waa badel wey laa jarama waxaa sugan xaalada wanaagsan macnaha almasuubat lxusna jannada wey laa jarama waxaa sugan oo xaq ah ana lahum inay u sugnaatay annaara naar inay leeyihiin wa anahum iyagu mufratuuna kuwa naarta dhexeeda lagaga tegaya inayyihiin tafsiirkaana waa tafsiirka culamada salafku ay u badan yihiin tallaahi laqad arsalnaa ilaa umamin min qablika fazayana lahum shaytaanu acmaalahum fahuwa waliyuhum lyawma walahum cadaabun aliim tallahi ilahay baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay nebiyow ilaa umamin ummado intii ka abaanu u dirnay oo min qablika hortaa rusulan u dirnay fazayana markaasuu qurxiyey lahum ummadihii wuxuu u qurxiyey ashayaanu shaydaan acmaalahum camalyaalkoodii buu qurxiyey oo fa huwa shaydaan weliyuhum weligood gargaarahoodii weye alyawma maanta walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun ay mulimun oo xanuujiya wamaa anzalnaa maanaan soo dejinin calayka dushaada nebiyo alkitaaba kitaabka maanaan kugu soo dejinin ilaa litubayina inaad cadaysa mooyaane lahum iyaga alladii shaygii alladii midka ikhtalafuu ay isku khilaafeen fii dhexdi shaygay kay isku khilaafsanaayeen inaad u cadaysa mooye kitaabka wax kale maanaan kugu soo dejin wahudan hanuun mooye wax kale maanaan usoo dejinin waraxmatan iyo naxariis liqawmin dad uu hanuun iyo naxariisu yahay yuminuuna oo rumaynaya macnaheedu waxa weeye ayadda nebiga salawatulli waslamu aleyh loogu tacsiyen oo qalbiga loogu dejinaya waxaa dhib lagugu samaynaya waa lagaaga horreeye wey hortaa ilaahay baan ku dhaartay buu alla leeyahay rusul baanu hortaa dirnay oo ummado u dirnay bulshooyin baanu dirnay kaa horreeyey markay u tageenna bulshooyinkii wixii ay haysteen iyo mabaadiidoodii iyo dhaqamadoodii iyo caqiidooyinkoodii caadooyinkoodii buu shaydaan u qurxiyeyo mabda' saxa uga dhigay markii loo qurxiyeyna waxay diideenoo ku gacansaydeen tii rusushu la timid shaydaankii shalayta lumiyey ayaa maanta gargaara u abwaala leh subxana watacaala fa huwa waliyuhum alyawma maanta oy ciqaaban yihiin oy cadaab ku jiraan oo rabbi subxaana wa tacaala uu ciqaabay gargaarahoodu waa shaydaan shaydaan muxuu tari karaa waxba ma tari karo gargaaro kaloo shaydaana mar haddayna lahayn shaydaanna wax tarkiisa la ogyahay oo waxba uusan ku taaran karin macnaha wax waxu tara male w mana saas fa huwa waliyuhum alyawma ama fa huwa waliyuhum alyawma waxaa tidhahdaa waliyuhum lyawma waa qiyaamada oo maanta oo qiyaamo la joogaayo gargaaraha la doonayo inuu wax u qabtaay waa shaydaan shaydaanna waxqabad maa wax kar maa ama kuwa nabiga salawatulai wasalaamu calayhi la joogay baa laga hadliyo fa huwa shaydaan weliyuhum waa la xidhiidhahoodii wey alyawma maanta kuwan xad maanta kula joogana shaydaankii kuwii hore lumiyey ayaa kuwana maanta la xidhiidh sidaasaa ilaahi subxaana watacaala uu odhanaya marka horaa looga quustay bulshooyinkii rususha loo diray horay baa looga quustay inay wax qaataan loogu kari waayey adigana maanaan kugu soo dejinin kitaabkan qur-aanka ah ilaa inaad dadka u cadayso wixii ay isku khilaafeen mooye wixii lagu kala tegey oo bulshooyinkii hore ay isku khilaafeen oo qolaba meel martay inaad xaqa cadayso oo aad qolada xaq lahayd haddayna qolo xaq la jirinna aad xaqa adigu cadayso saasaanu kuusoo dirnay baa lal subana watacaala oonu kitaabkuugu soo dejinay wixii laysku khilaafsanaa waxaa ka mida mabaadidii badnaa ee ummadaha dhex taal mushrikiintii jaziirada deganaa mabaadii bay rumaysnaayeen waxaan mabaadidaa ku waafaqsanayn yahuudda waxaan ku waafaqsanayn kuwa laftooda nasaarada majuustiibaa iyaguna meel ka soo jeeda mabaadida noocaasa lagu kala tegsan yahay inaad cadayso daraaddeed baanu kitaabka kugu sii dhiibnay hanuun daraadii baanu usii dhiibnay inaa addoommada la hanuuniyo naxariis baanu usii dhiibnay oo aanu macnaha kuugu soo dejinnay dadka muminiintaabuna hanuun iyo naxariisuya kufirka cadaynta dadkao dhan buu cadaynaya laakiin hidaayadiisa iyo naxariistiisa cidda ka faaiidaysanaysa qaadanaysa ee ku gaadhaysa waa dadka muminiinta keliyata qoladaa keli ilahsiinaya subana wataala tallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay ilaa umamin ummado ayaan u dirnay ummadahaasoo min qablika hortaa ahaa ayaanu rusulan rusul u dirnay mafcuulka meesha fazayana markaasuu qurxiyey lahum iyaga ashayaanu shayaan baa wuxuu u qurxiyey acmaalahum dhaqamadoodiibuu u qurxiyey camalkii wixii horay ay u haysteen ayuu u qurxiyo sax uga dhigay oo fa huwa shayaan weliyuhum gargaarahoodii weye alyawma maanta maanta ay cadaaban yihiin oo ciqaaban yihiin shayaan baa waxtar u ahaa shayaanna wax tari maayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun ay mu'limun oo xanuujiya wamaa anzalnaa maanaan soo dejinin nebigo calayka dushaada alkitaaba qur-aanka maanaan kugu soo dejinin ilaa litubayina cillo kale maanaan usoo dejinin ilaa litubayina inaad cadaysa mooye lahum iyaga alladii kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fii dhexdi waxay isku diidanaayeen ay ku hardamayeenay isla ogolaan waayeen inaad cadayso yani wejigiisa saxda wahudan hanuun daraaddii baan usoo dejinay hanuun dartii mooye wax kale maanaan usoo dejinin waraxmatan naxariis darteed mooye wax kale maanaan usoo dejinin liqawmin dad ay hanuun iyo naxariis uu u yahay qowmkaasoo yuminuuna rumaynaya macna oo naxariista ilaahayna waa lagu gaadhaa jidka rabbi ee toosan ee isaga ku gaadhsiinahayana waa lagu qaadayo hidaayadu noocaw wallahu anzla min asamaai maan faaxyaa bihi larda bacda mawtiha ina fii dalika laaayata liqawmin yasmacuun wallaahu alle anzala wuu soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyuu ka soo dejiyey fa axyaa wuu nooleeyey bihi biyihii alarda dhulkuu ku nooleeyey bacda mawtiha dhulkii markuu geeriyooday kadib markuu macnaha nabaadguuray baa laga wadaa ina fii daalika arrinka dhexdiisana waxaa ku sugan biyaha la soo dejiye dhulka lagu nooleeyey la-aayatan astaan weyn baa ku sugan iyo calaamad liqowmin dad bay ugu sugan tahay yasmacuuna oo ilaah aayaadkiisa maqlay yacni biyaha samada laga keenay dhulkii oo mayda lagu nooleeyey maydka waxaa laga wadaa dhulku markuu nabaad guuro oo abaari intay ku dhacdo qoyaanka oo dhan ka baaba'aa mayd iyuu mayd noqonaya biyahaasaa kor ka imaanaya markaasaa ilaahi subxaana watacaala uu ku noolaynaya arinkaa marka aayad iyo astaan weyn baa ku sugan oo kutusaysa qudrada rabbiya awoodiisa dad laakiin aayaadka ilaahay maqlaya aayad ugu suganta maxaa marka meesha loo daliishanaya waxaa loo daliishanaya oo la doonayaa in lagu isbaatiyo lagu baro rabbi subxaana watacaala jidhka iyo ruuxdu markay kala tagaan oo jidhku dhinto kadib inuu soo noolayn karo lianna dhulkii oo baktiyey hadduu alla dib u soo nooleeyey daliil waxay u tahay inuu wax dhintay noolaanna jiray inuu dib usoo noolayn karo alla subxana watacaala taasaa loo daliishan qur-aanku aad buu u daliishadaayo adilada ugu waaweyn ee uu adeegsado inuu nimankan ka qaadhiciyo caqiidatulbacsi wanushuur saddex daliil wey daliil waxa wey waa dhulka oo biyo inta lagu soo daayo markuu nabaadguuray kadib la nooleeyey waa daliil daliilka labaadna waxa weye waa abuurka samaawaadkiiyo dhulka alla subxaana watacaala uu abuuro wey ayadana waa loo daliishadaa oo aad buu qur-aanku u isticmaala ta saddexaadna waxa weye abuurkii hore abuurkii hore allihii abuuray jiritaan la-aanna idin ahaysiiyey inuu idin soo celiyo miyay ku adagtahay daliilkaana iyadana waa loo daliishada adilada ugu badan qur-aanku adeegsada wey marka la sugayo mabdaa isaga وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم وحا إذن سغناتي في الأنعام حولها تحدد وحا إذن كسغناتي لعبرة آيات لغو عبرقات لغو وانقات نسقيكم وأنه إذن ورابين مما في بطونه حولها وحا علوشي سكتشرة حجيس أيام إذن كورابين min bayni farsin uus iyo wadamin dhiig dhexdood baa waxaan idinka waraabinaynaa labanan caano khaalisan oo baraxla oo saafi ah saaiqan oo marayo cunaha marayo oo soconaya lishaaribiina kuwa cabayo cunaha u marayo waa arin cajiib ah alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay xoolaha dhexdooda haddaad u fiirsataan cibro weyn baa idinku sugan cibro weyn yani calaamad weyn iyo aayad weyn iyo mucjizo idinku hanuunin karta allihii subxaana watacaala waxaan ka dambeeyey sidan wax yeelay abuurkoodu horta waa cibro cibro waxaa ah sidoo kaleeto rabbi subxaana watacaala sida uu caanaha uga soo saarayo caanihiibaa waxaa laynaga waraabinayaa uurka xoolaha xoolaha calooshooda ayaanu idinka waraabin buu alla leeyahy subxaana watacaala caano baraxla oo saafi oo wax barxaya aysan jirin caanahaasoo cunaha marayo oo lagu marganayninoo si dhib yar loo liqi caanahaas waxaa laga soo saarayaa uus iyo dhiig dhexdood baan ka soo saarnay bu alla leeyahy subxana watacaala macnaha waxa weeye xooluhu markay daaqaan daaqii ay daaqeen baa wuxuu u kala baxayaa calooshu isugu tegi markuu caloosha isugu tago oo uu yani waxa weye la kala habeeyana dhowr nooc buu kala bixi qaar kaadi buu noqon oo kaadihaystuu aadi qaarna uus buu noqonoo meeshii calooshiibuu ku hadiyo saxaruu noqon qaarna dhiig buu noqonoo wuxuu aadayaa xididadiisii iyo xubnihiisiibuu raaci qaarna caanuu noqonoo intaasoo dhan kasoo wada dhaxdhixi qaar dhacaan kaleetuu noqoni sidaasuu ilahi subxana watacaala u qaybqaybin bal warshada halkaa ku taala ee waxaa kala sifaynaysa hal maado ka wada keentay ka war hal maado maadadii ka wada keentay waa geedkii uu xooluhu daaqay geedkii xooluhu daaqaybaa waxaasoo maado kasoo baxday waa cajiib marka caanahan marka waxay kala dhex yimaadeen uuskii meesha ku haray iyo dhiiggii xididada raacay dhexdooda ayuu ilaahay ka soo saaray subxaana watacaala markii laga soo saarayna markay soo baxeen waxbaa barxay ama waxbaa ku darmaday ama u dhawaaday isma odhanaysa uus kama soo urahay midabkiisiina kama muuqdo dhiig midabkii iyo urkiina ma laha waa khaalis wey dhaqankoodii iyo macnaha waxa wey khadhaarkoodiina ma lehe markaad liqayso si dhib yar bay cunaha kuugu marayaan oo lagu margan maayo allaha subxaana watacaala sidaa caanaha u soo saaray yani waxa weyaan halkaana idinka waraabiyey waa barwaaqe iyo nicmo uu idiin galay marka kooaad marka labaadna waa aayad ilaha subxaana watacaala idin barayso waina lakum waxaa idin sugnaaday fil ancaami xoolaha dhexdooda waxaa idin sugnaaday lacibratan astaan weynoo lagu cibro qaato lagu waana qaato nusqiikum waanu idin waraabin mimaa fii buduunihi ancaamta madkuur baa laga dhigaya mimaa fii buduunihi ancaamta caloosheeda waxa ku jira xaggiisa ayaanu idinka waraabin min bayni farsin wadamin dhiig iyo uus dhexdii baanu idinka waraabini labanan caano khaalisan oo barxla wax barxay uusan jirinoo saafi ah saaian saaiqa waxaa la yidhahdaa waa shaygu markuu yani waxa wey sahlan yahayoo si dhib yar cunaha u mari karo oo lagu marganaynin oo aan la soo tufaynin cunaha cunuhu diidaynin si macaan silo oo macnaha uu jecel yahay cunaha u maraya saaiqa la yidhahda saaiqan oo cuno mar leh oo hunguriga maraya lishaaribiina kuwa cabaya ee macnaha waxa weye isticmaalayahay cunaha u marayo si dhib yar weliba ay u liqayaan macnaha ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ومن ثمرات النخيل تمرت مرهدا حقيدا والأعناب عنب كمريهيسا حقيسا أي تتخذون كسر يصنيسا منه حقيسا سكرا وحلو سرقامه ورزقا iyo wax la masruufto la cuno xasanan oo wanaagsan ina fii dalika arinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaayatan astaan weyn liqawmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna wax fahmay tanna waxa weye timirtii iyo cinabkii soo baxayey oo isaguna halka geed ka soo baxayay midhaha keliyana ahaa ayaa waxaad ka samaysanaysaan marna waxaad ku sarqaantaan marna risqi fiican oo lagu sarqaamaynin oo idin waalaynin ayaad ka samaysanaysaan oo ka isticmaalaysaan macnaha waxa weye waa khamradii sakarka waxaa laga wadaa khamradii baa laga wadaa maxaa yeele khamradu waxbay waashaa waxaa marka macnaha waxa wey la tilmaamaya oo ilaahi subxaana watacaala inugu galladaysanaya oo nicmo ah in aad cinabkii iyo timirtiiba wax aad ku sarqaantaanna ka samaysan kartaan wax macnaha risqi wanaagsan oo aan sarqaan lahaynna ka samaysan kartaan taas waa gallada rabbi subxaana wa tacaala waana mucjize iyo aayad weyn oo waxay aayad ku tahay hal shay iyo hal maado oo marna wax sarqaaminays waa markay sii joogto oo muddo ay joogto marna aan waxba sarqaaminaynin oo cunto wanaagsanoo wax dhiba aan la imaanaynin ah waana hal shay iyadoo wada ah taasina waxa wey waa astaan weyno ilahi subxaana wa tacala ina bari marka waxaa la leeyahay sakarantaas aayaddu waxay ku imaanaysaa iyada tii ka horreysa yani imtinaan ilaahay wuxuu inagu galladaysanaya khamrada inuu noo soo saaray khamrada soo saarideedu gallad ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigaya inagu galladaysanay waxay tahay baa laleeyahay marka aayaddu aayaddii ugu horreysee khamro arinteeda ka hadlaysa ee qur-aanka ka mida soo degtay waxayna tusaysay inay khamradu markaa u bannaan tahay oo bulshadu ay isticmaali kartay laakiin waa la nasaay xukunkeedu waa mansuuq waxaana lagu nasakhay dhowr marxalo oo tadriijiye marta waanagii soo sheegay yani yasaluunaka can alkamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wamanaaficu linnaas yaa ku xigtay khamraday ku weydiinayaan iyo khamaarka nafcina waa ku jiraa ismi iyo dembina waa ku jiraa dembigoodaase ka weyn khayrka ku jira waxaa ku xigtay markii la yidhi war khamrada xiliyada qaarkood oo salaadu waktigay soo dhow yihiina joojiyo ha cabina yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquluun yani waxa weyaan xiliyada qaarkood baa laga joojiyey akhiiranna waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuhu oo gebagabadii oo ilahay ku xarimay subxaana wa tacala marka waxay ahayd xilligay banaanay hadduu shaygu bulshada u banaan yahayna ilaahay inuu ku gallad sheegtaay way banaanta macnaha waxa wey waa shay furan wey macna laakiin hadda galladaasi ma taallo oo ilaha waa xarimay subxaana watacaala inuuma banaynin wa min samaraati nakiili timirta midhaheeda xaggeeda iyo walacnaabi cinabyaasha xaggooda midhahooda xaggooda ayaa tattakiduuna ka samaysanaysaan minhu xaggi minhudaasi minta hore unbay takidini minhu xaggiisa waxaad ka samaysanaysaan sakaran wax lagu sarqaamo wa risqan iyo ris cunto xasanan oo wanaagsan yani markay cuntada wanaagsan tahay waa markay timir caadiya tahay rudab caadiya markay iska tahay cinab caadiya markuu yahay zabiib caadiya markuu yahay marka inta la miiro casiir laga samayso kullu dalika waa risqi xasana idna fii dalika arinka dhexdiisa waxaa ku sugan laaayatan calaamad weyn baa ku sugan liqawmin dad bay ugu sugan tahay calaamadaasu ilaha ina baraysa wy liqawmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo wax fahmay wauxaa rabuka ila naxli an istakhidii min aljibaali buyuutan wamin ashajari wamimaa yacrisuun uma kulii min kuli amaraat faslukii subula rabbiki dulula wawxaa rabbuka rabbigaa wuxuu ku ilhaamiyey oo ku hanuuniyey ila naxli shinnidii wuxuu ku hanuuniyey an istakidii ay istakidii samayso min aljibaali buraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana iyagana ka samayso wa mimaa yacrishuuna waxa ay dhisayaanna iyadana ka samayso uma markaa kadibna shinnidiiy kulii cun min kulli samaraati midho oo dhan qaarkood cun faslukii marka qaad subula rabbikii rabbigaa jidadkiisa uu ku baray qaad dululan xaal uu yahay jidkaasi ku laguu sahlay oo adiga lagu macnaha sakiray yaqruju waxaa ka soo baxaya min butuunihaa caloosheeda waxaa ka soo baxaya sharaabun wax la cabo mukhtalifun oo macnaha isgarab marsan yahe oo iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyaalkiisu fiihi waxaa ku sugan sharaabka dhexdiisa shifaaun caafimaad ayaa linaasi dadka ugu sugan daawaa ku sugan ina fii dalika arinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaayatan astaan weyn liqawmin dad bay ugu sugan tahay yatafakaruuna oo fikiray halkana arrin cajo badan baa iyadan laga sheegi waa shinida shinida ilaahay subxaana watacaala wuxuu u waxyooday waxyigaasi ma aha rasuul baa loo soo diray ma aha malag baa loo soo dirayna lagama wado waxyigu luqada carabiga wuxuu ku yimaada macaani fara badan asalka waxyigana luqada waa lahaa aliclaam bikufiya si qarsoodiya haddii inta dhegta wax lagugu saaro lagugu sheego waxyibaa luqada carabiga la yidhahda waxyigan marka shinnida loo waxyooday waxaa laga wadaa ilhaam iyo hidaayo iyo irshaad baa la yidhahda ilaahay baa subxaana watacaala qalbigeeda ku beeray kuna hanuuniyey oo arintan taasoo u sahlay saasaa laga wadaa marka shinnidii buu ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku hanuuniyey oo macnaha waxa weye inay ka samaysato buuraha dushooda inay gurye ka samaysato ama geedaha dushooda ay ka samaysato ama ay ka samaysato waxyaalaha ay dadku dhisaan mimaa yacrisuun waa saldhooyinka dadku ay gurye ay geedaha dushooda ka dhisaano shinida ama macnaha waxa wey loogu talagalo ama iyaguba iska dhisaanoo meesha marka ay degto markaad guryaha samaysatana midhaha baxa yani ubaxa iyo midhaha baxe macnaha waxa wey ay isticmaasho iyo midhaha baxa oo dhan wax alla wixii kaaga suurtagala ka cun baa la yidhi markaad ka cuntana jidadkii ilaahay kugu talagalay ah markaad sii foofaysood raadinayso iyo markaad soo noqonayso gurigaaga soo aadaysaba jidkii ilaahay kuugu talagalay qaado weliba isagoo laguu leeyayoo jidkaasi laguu sahlay macna yani waxa wey dululan ay musahalan laka mid laguu sahlay xaalo u yahay jidkaasoodan ka habaaben yani waxaa la tilmaamayaa guriga ay meeshay guryaha ka samayso waa la tilmaamay waxaa kaloo la tilmaamay jidka ay sii qaadayso soo qaadayso iyadana waa la tilmaamay waxa ay ka samaynayso iyo maadada ay ka samaynayso waxay samaynaysana waa la sheego midhaha ah wixii ay samaynaysana waa la sheegayo waxay samaysaa oo ka soo baxa caloosheeda sharaab wax la cabo waxaa la cabaa haddana lasii tilmaamayo midabkiisa waa la tilmaamayo midabada badan buu leeyahay qaar waa cad yahay qaar waa macnaha waxa wey waa madow yahay qaar macnaha waxa wey waa waa cas yahay qaar waa macnaha waa boorboor ahaan weye kolba geedka ay soo daaqdiyo ubaxay daaqday iyo macnaha waxa wey iyada noociyadeeda midab abay samaynaysaa macna midabba kala gedisan kadib baa waxaa la tilmaamay faa'iidada ibni aadamka uu ugu fadhiyo oo faa'iidadiisu waxa wey caafimaad baa ku jira waa daawo bahashaa yarta ah ee aan daktigaba saa uga sii weyneen bal waxay shaqo qabanaysa ufiirso shaqo ibni aadamkuusa samayn karin wey shini la-aan waxa yarka a isagoon isticmaala ibni aadamku malab sanaaciya ma samayn karo waa adagta ilaahay subxaana watacaala siduu ugu sahlay wax la yaabla waxaa intay meeshan ka tagto oo maantao dhan ay maqnaato oo dhul bahgooye ah iyo toomo iyo dhul cidba intay aado oy dhulkaa waxay kasoo jafan karto kasoo jafjafato ayay haddana meesheedii ka habaami maysa gurigeedii bay imaan jidka rabbi baa u safiray subxana watacaala waa loo sahlay waxa ay ama yani geed isdaba wareegaysa ama maalinta ay macnaha waa wax raadinaysaa jidkii ka habaami mayso rabbi baa u safiray subxana watacaala waxaa kaleeto oo la yaab la iyadoo inta la eg waxa ay samaynayso ee ay meesha ku samaynayso waxa uu yahay iyo faa'iidada ku jirtana waa wax la yaab lago tafsiir rabbaaniya meesha ku jira sidaas yani waa waxa uusan samayn karin maroodigu uusan samayn karin oo geel ma samayn karo rabbi baa subxaana watacaala waxaan u kala sameeyey qaabkii rabbi wax u qorshaynayna wax u soconayaan macna shifaaga iyo caafimaadkaasa kusugan waxaa marka laleeyahay yani malabku caafimaad yani daawo kama aha cudur walba laakiin cudurada qaarkood buu daawo ka yahy sidaa daraaddeed ilaahi subxaana watacaala fiihi shifaaun linnaas shifaauna waxaa la yidhahdaa cilmiga usuulka waa macnaha waxa wey nakira fi siyaaqi isbaat baa la yidhahda cumuum ma faaideyso cumuum ma faaideysa la hahd cudur oo dhan daawo kama ah laakiin wuxuu daawo ka yahay cudurada qabowga cudurada qaarna kulul yihiin qaarna qabowya cudurada qabowga maadaama isagu uu yahay maada kulul uu yahay wax cudurada qabowbuu daawo ka yahay bay yidhahdaan macna sidaas uu yahay inuu daawo yahayna nabigeenna salawatullhi wasalaamu caleyh tilmaamayo nin baa u yimid si saxiixulbukhaari kusoo aroortay markaasuu yidhi nebiyow wiilkii aanu walaalahayna calooshaa furatay shuban markaasu nebigu wuxuu ihi salawatulli waslamu caleyh astihi casalan malabkiibuu malabkiibuu siiyey saa shubankiibuu kasii darayba nebigu kusoo noqday wuxuu nebi alla waa ka daray wuxuu yidhi ku celi buusii wuu ku celiyo wuu siiye wuu kasii daray haddana wuu soo noqda wuxuu hi nebi allo wuu kasii darahayaa ninku waa sakaraad wuxuu yidhi sadaq allaahu wa kadaba batnu akhiika isqiga xasana buu nabigu salawatullah waslamu calayh ilaahay rug buu sheegay walaalkaa calooshiisaad been sheegayse ku celiyo sii buu nabigu salawatullah waslamu calayh markii saddexaad markuu siiyey baa calooshii istaagta saas weyaan waxyaale qashin oo loo baahnaa inuu caloosha ka saaro yuu saaraxiyey markuu wixii ka saarayna waxa wey daawadii waa xusishay macnaha sidaas weeyaan nabigu salawatullah waslamu calayh saasuu u tilmaamay saddex baa caafimaadka iyo daawadu ku jirtaana xadiis buu ku yidhi waxaa ka mid a sharbatu casalin yani cabitaan ama kabasho malab la kabado waa caafimaad waxaa kaloo caafimaada yani sharbatu mixjamin toobinka ta saddexaadna nabigu wuxuu yihi salawatullah wasalaamu calayhi alkayu isgubitaanka wey waanhaa can ilkayi laakiin waxa wey isgubitaanka dadka waa ka reebaya bu nabi salawatullah waslamu aleyh marka ugu dambayse wax kaloo dhan laga samraayo gubitaanku waa noqon wauxa rabuka rabbigaa wuxuu yani wuxuu ku hanuuniyey oo u waxyooday ila naxli shinidii an ittakidii ay ittakidii samayso min aljibaali buraha xaggooda buyuutan guryo wa min ashajari geedaha xaggoodana ayagana buyuutan guryo ka samayso wa mima yacrishuuna waxa ay dhisayaan xaggiisana buyuutan ayagana guryo ka samayso ibnu qayim calayhi raxma ayaa wuxuu tilmaamaya kitaabkiisa yani uu qadar kaga hadlo wuxuu ku tilmaamayaa shinida iyo noocyadeeda waa makhluuq cajiiba jiddan qaabka uga hadlaya markaad aragto ibni aadamku siday u qorshaysan tahay ee maamulka iyo nidaamka u yaaliya dawlad ay u tahay uma ah waxa aad arkaysa biziibta ku haya meelaha yaacyaacaya dawlad bay kasoo fuleen waa wada qorshaysan yihiin boqor bay leeyihiin qaar waardiyay leeyihiin subaad arag markaad ku dhawaato meesha macnaha waxa wey ay u taalo malabka u yaal markaba qolaa kugu dhegdhegi oo macnaa waxa wey aaggooda baa soo mari karinba qolo waardihaso saas w boqorkadaasna meel buu fadhiya darajooyin buu xataa u sheegay ay kala leeleeyihiin qaar macnaha waxa wey yani wasiir ahaan wax saasuu ku tilmaamay macna sida dhismo cajiib ah ayuu ku sheegay raxmatullahi caley uma markaa kadib kuli cun min kulli samaraati midho oo dhan xaggiisa wax ka cun faslukii qaad subula rabbiki rabbigaa jidadkiisa qaad dululan xaal uu yahay mid lagu sahlay yaruju waxaa ka soo baxaya min buduuniha caloosheeda waxaa ka soo baxaya sharaabun cabitaan wax la cabo ayaa kasoo baxaya kaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadiisa uu kala gedisan yahay fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan sharaabka shifaaun daawo linnaasi dadka ugu sugan yahay ina fii dalika arinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaaayaatin baa ku sugan liqawmin dad bay ugu sugan tahay yatafakaruuna oo fikiray waa rabbi subxaana watacaala afcaashiisa cajaaibka badan ayay ka mid tahay wallahu khalaqakum uma yatawafaakum waminkum man yuraddu ila ardali lcumri likay laa yaclama bacda cilmin shaya ina allaha caliimun qadiir wallahu alle khalaqakum waa idin abuuray uma markaa kadibna yatawafaakum wuu idin dili wa minkum waxaa idinka mida dadow man yuraddu mid la celin doono ilaa ardali lcumri cimrikiisa liita loo celin doono likay laa yaclama si uusan u ogaanin bacda cilmin garasho kadib shayan waxba suusan u garanin ina allaha alle caliimun kii og weye wax walba qadiirun awoodana wallaahu alle fadala wuu dheeraad siiyey bacdakum qaarkiin buu calaa bacdin qaarka kale ka fadilay fi risqi risqiguu ilaha kaga fadilay fama ladiina kuwii maynan ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey risqiga dheeraadkaa kuwii la siiyey maynan ahaanin biraadii risqihim risqigooda kuwa ku soo celinaya calaa maa malakat kuwa ay hanatay dushooda aymaanuhu midigyaalkooda ay hanteen kuwa addoommadooda hoostooda ku jira risqigooda dheeraadkee la siiyey kuma soo celinayaan oo fa hum iyagu fiihi dhexdiisa sawaaun kuwa ku siman ay noqdaan afa binicmati illaahi ma alla nicmadiisa ayay yajxaduuna diidayaan aayadda hore waxa weye alla subxaana watacaala wuxuu sheegi maraaxisha ibni aadamku uu maraya qaar ka mida laga sheegi ilahay baa idin abuuray isagaana idin dhili qaar waxaa laga yaabaa intayna canta tabin oo ayna da xun gaadhin in ay dhintaan qaarna inay gaadhaan da'da aada u liidatee ardalulcumurka ardalulcumurka waxaa laga wadaa waa cimriga uu ruuxu ku cantatago oo dareenkiisii oo dhan uu tago caqligiisii uu baaba'o caruurta xataa uu ka liido ardalcumurka kaasaa layidhahda nabiguna salawatullah wasalaamu aleyh ilahay buu ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min aljubni waalbukli wa ardali lcumri buu nabigu dhihi jira salawatullah waslamu aleyh ilaah bakhaylnimo iyo fulaynimo iyo cimrigaa liita inaad igaadisaan ilahu kaa magangelaya saas wy intaadan gaadhin baa fiican ilaha subxaana watacaala inuu ku oobsado sidaas weyaan waa cimriga macnaha waxa weye ibni aadamka caruurtoo kale uu noqonaya xataa marfuuculqalam buu noqonaya wax lagu leeyahay oo takaaliifa ma jirto soom iyo salaad iyo wax lagu leeyahay iyo wax laga qoritoona ma jirto waa sida caruurtoo kaleta macnaha cimriga waxaa halkaa loo gaadhsiinaya oo loogu celinayaa cimrigaa liitaay si uusan u garanin waxba wuxuu garan jiray markuu wax garan jiray oo wax kala garanayo caqli lahaa kadib inuu waxba kala garan waayo daraadeed saas yani waxa wey caqligii wax ku kala saari jiray baayaa fasaaday caqligii hadduu fasaadana wax alla wuxuu kala garan iyo wuxuu macnaha aqoonsani ma ay jirto allana subxaana watacaala wax walba kii og wey awood buuna rabbi subxaana watacaala arrimaha u leeyay intii intaa marka la sheegay yaa aayadda labaad waxaa lagaga hadlay kuwii gaalada ahaa ee ilaahay subxaana watacaala wax la wadaajinaya addoommadiisa wax ugu daray ayaa tusaale loo samaynoo lala doodaya iyagaa marka la yidhi bal isfiiriya ilaahay subxaana watacaala risqi buu idin siiyey risqigana muuna idiin simina wuu idin kala fadilayo qaar baa dheeraad la siiyey hadduu idinku kala fadilayna qaarka dheeraadka la siiyey addoommada gacmahooda ku jira iyagu ay leeyihiin risqigoodii ku soo celin maayaanoo wixii iyagu ay lahaayeen siin maayaanoo gacanta ka gelin maayaan oo markaa iyaga iyo addoommadoodu ay ku sinaadaan xoolihii iyo risqigii iyagu lahaayeen taasi ma dhacaysa ma idinka dhacdaa inaad addoommadiinna xoolihiinna la wadaagtaan oo aad isla lahaataan oo aydan ka xigsanin waa maya sooma ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa ood ogtihiin inay addoommo yihiin labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak markaad ku haysaan inay addoommo ilaah yihiin waad ogtihiin maxaad wax ugu daraysaan idinkuma addoommadiinu inay wax idinla wadaagaan ma rabtaan taasay aayaddu ka hadlay waa macnaha mucdam lmufasiriin ay marayaan raajixana ah macaani kaleetana waa la sheegaa ma nicmada ilaahay baad marka diidaysaan oo rabbi subxaana watacaala nicmadiisii baad meelo kale la aadaysaan wallaahu alle khalaqakum waa idin abuuray dadow uma markaa kadibna yatawafaakum wuu idin dili wa minkum waxaa idin ka mida man yuraddu kuwo la celinayo ilaa ardali lcumuri cimrikiisa liita cimriga aad u liito oo hantaataca ah iyo macnaha waxa weyaan maaratay waxgarasho la-aanta cimriga w mana duqnimada daran ah likay laa yaclama si uusan u ogaanin bacda cilmin garasho kadib si uusan u garanin shayan waxba waxba inuu kala garan waayo markuu caqli iyo garasho lahaa kadib in allaha allana caliimun kii og weye qadiirun wax walbana awooda adduunya waa taas adduunyo haddii lagu daayana cantatabnimo unbaad ku dambayn iyo inaad ku dardarmato oo caruur oo kale aad noqoto haddii lagu dhaafiyo oo tagtana waxaad jeceshahay oo lagaa karilaaya unbaa lagaa qaaday markay adduunya ugu fiicantaha waxaynu ku ordayno waa un cantatabnimada iyo caruurnimada waa markay macnaha waxa wey lagu daayo wallaahu alla fadalakum wuu idin fadilay oo dheeraad fadala wuu fadilay bacdakum qaasiin ayuu calaa bacdin qaarka kale ka fadilay waa sayidiyadii ayaa waxaa laga fadilay addoommadoodii wey addoommadila waxba ma laha iyagu risqigaa laydinku kala fadilay oo idinkiio sayidyaa ayaa addoommadii hoostiina jooga gacanta ku haysteen baa laydinka fadilo ayagana waxba looma dhigay idinkana waa laydin diiday i risqi risqiga dhexdiisa alla idinku kala fadilay fama ladiina kuwii marka maynan ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey kuwaasi maynan ahaanin oo sayidyadii ah biraadii risqihim risqigooda iyo waxaa la siiyey kuwo ku celinaya maynan ahaanin calaa maa malakat kuwa ay iyagu markaa addoommadii iyo sayidyadiiba fiihi risqiga dhexdiisa sawaan kuwa ku siman ay noqdaan taasi wax dhacayso maaho ma ogolin haddaydaan taa ogolayn ilaahay subxaana watacaala maxaad ugu samaynaysaa oo addoomadiisa waxula wadaagsanaysaa afa binicmat illaah ma nicmada ilaahayba yajxaduuna diidaya wallaahu alla jacala waa yeelay lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay azwaajan haween wa jacala waa yeelay lakum idinka wuxuu idiin abuuray min azwaajikum haweenkiina xaggoodana wuxuu idinka yeeloo idinka abuuray baniina wiilal iyo waxafadatan caruur aad awowya u tihin warasaqakum ilaahay waa idin irsaaqay min aayibaati waxyaalaha wan wanaagsan qaarkood bu idinku irsaaqay afa bilbaaili ma waxaan jirin baad yuminuuna marka rumaynaysaan wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna kuwo ku gaaloobaya miya wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa waxay caabudayaan maa laa yamliku waxaan hanan karin lahum iyaga risqan masruufid min asamaawaati samaawaadka aan uga halan karan walardi dhulkana aan uga halan karayn shay-an waxba aan halan karayn walaa yastadiicuuna aanan awoodi karin kuwaasa caabudaya falaa tadribuu war hayeelina lilaahi ilaahi almhaala kuwa u dhigma ilaahay ha u samaynina ina allaha alla yaclamu wuu og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin macnaha aayadda hore waxa weeye wallahu jacala lakum min anfusikum azwaaja jinsigiinna binu aadamka iyo basharka ah ilaa haween idinka abuuray oo xaawo ilaahay wuxuu ka abuuray aadam buu ka abuuray taas waa gallad haweenka abuuristooda laynoo abuuray shahwada in laysku guto laysu heshadana loo abuuray waa gallad haweenkii la abuuray in aan laga dhigin jinsi kalena waa gallad labaad saas way macana oo haddii laga dhigi lahaa xayawaanaad laysmaba weheshadeenba waa la kala qaloon lahaayo waa la kala didi lahaa wax is yimaadeenba ma jiro ilaahay jinsigiinna inuu haween idinka sameeyo waa wax weyn waxaa kaleeto oo iyadana gallad ah haweenkii inuu ilaahay wiilal idinka siiyey oo iyadana idinka abuuray waa caruur naxariista waxaan ujeedaa jacaylka iyo macnaha waxa weyaan naxariista iyo kalsoonida guriga taallaayo caruurtaa dhamaystir u ah caruurtaasu ilah idinka siiyey subxana watacaala caruurtiinniina wuxuu idinka siiyey caruur ay sii dhaleen xafadada sida loo badan yahay taqriiban raajixana waxa weeye xafadadu waxaa laga wadaa waa caruurtaadu caruurtay dhaleen caruur buu ilahay idinka siiyey caruurtiinu caruuray dhaleenna ilahay waa idinka siiye haweenki maxaan ujeeda caruurtiina wuxuu idinka siiyey caruuray sii dhaleen wuxuu ilaahay idinku irsaaqay dayibaadka waxyaalaha wan wanaagsanna waxbuu ilahay idinka irsaaqay subxana watacala ma allaha intaasoo dhan idin gala intaad ka tagtaan baa waxaad sidid rumaynaysaan nicmadii ilaahayna miyaad ku gaaloobaysaan waxay caabudayaan waxaan waxba halan karinoo risqi aan u keeni karin samaawaadka dhulka midna aan uga halan karin waxaa laga wadaa roob hadduu istaagana samada kama keeni karaan dhulkiina wax ugama soo saari karaan wax alla waxay awoodi karaan walaa yastadiicuuna maaba kari karaan yani haddayna mulkigooda ku jirin walaa yastadiicuuna maxay faaiideynaysaa waxay faaiideynaysaa ruuxu inuusan mulkigiisu shaygu ku jirin baa laga yaaba laakiin hadduu warwareego oo uu macnaha ergo u kaco ama ruuxuu shooshaxaada awoodi karo xataa middaa kuma awoodaan xataa taa xataa ma awoodaan baa laleeya subxana watacaala mar hadduu arrinku siaya war ilaahay wax kale wax yani ha garab dhigino waxyaalo la mid a ha samaynina rabbi subxaana watacaala oo cibaado leh rabbi keligii baa cibaado iskale alla wuxuu og yahay masaalixda iyo wax walba ayuu og yahay idinkuna waxaad ogtihiin ma ay jir war leeya rabbi subxana watacaala wallahu alla jacala waa yeele lakum idinka min anfusikum min jinsikum baa laga wadaa nafafyaalkiina wuxuu idinka yelo idinka abuuray jacala wuu abuuray lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina iyo jinsigiina wuxuu idinka abuuray aswaajan haween wa jacala wuu abuuray lakum idinka min aswaajikum haweenkiinana wuxuu idinka abuuro idinka ahaysiiyey baniina wiilal wa xafadatan wa min albaniina wiilashiina wuxuu ilaahay idinka siiyey oo idinka abuuray xafadatan caruur aad awow u tihiin oo idin adeega warasaqakum ilaahay buu idinku irsaaqay min aayibaati waxyaalaha waan wanaagsan buu idinku irsaaqay qaarkood afa bilbaaili ma waxaan jirin baad yuminuuna ayay yuminuuna marka rumaynayaan waa gaaladii afa bilbaaili ma waxaan jirin oo dhagaxyaantan iyo waxaana ilaahyada ka dhiganayaana yay yuminuuna rumaynayaan wa binicmati llahi ilahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna waa ku gaaloobayaan oo cid kale ku aqoonsanayaan nicmadii rabbi subxana watacaala wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiis maa laa yamliku waxaan hanan karaynin lahum iyaga risqan wax risqi aanu hanan karan min asamaawaati samaawaadka ugama hanan karaan walardi dhulkana ugama hanan karaan yani dhulkana wax ugama soo saari karaan samadana roob ugama keeni karaan ila risqigu saunbuba ku yimaadahay shay-an waxba uma hanan karaan shay-an taasi waxay bedel ka tahay risqantay bedel ka tahay risqan wax la masruufto uma hanan karaan shay-an waxba uma hanan karaan walaa yastadiicuuna mabana awoodi karaan awoodna uma ilaha arrintaa iyada falaa tadribu ha yeelina marka lilaahi ilaahi ha u yeelino ha u samaynina almhaala kuwa la mid ah oo wax la wadaaga oo cibaadada aad ku sintaan oo sidaa isaga ugu yeehanaysaan ugu yeedhataan ha yeelina ina allaha alla yaclamu wuxuu ogyahay xaqaa'iq alumuur wa antum idinkuna laa taclamuuna waxaa mu ogidina jaahiliin baatihiin